waxay ahayd markii horeba doorasho lasoo hormariyey oo doorashada waqti lagu talagala ma ahayn maadaama xisbiyadii dowladda ay ka koobneed ay maaragtay isku fahmi waayeen arrimo la xiriira qaxootiga tirada badan ee ku sugan wadanka holan marka doorashadii shalay ka dhacday wadanka holand waxaa aad iyo aad maaragtay layaab u noqotay in xisbiga xisbiga midigta fog ama xisbiga midigta oo ah xisbi aad u xigjar u ah inuu maaragtay coob badan kuraas badan oo baarlamaan u helay haddana uu asagu hogaaminayo lagana yaabo inuu xisbigaas oo wadanka hogaamiyo taas ayaa shalay maaragtay ii sheegayaad mid aad aad iyo dadka ay la yaabeen dadka weliba kasoo galotiga ah iyo dadka muslimiinta ah
waa gartay marka hadda doorashadii waa dhacday marka ninkan hadda loo badinayo inuu dowlad soo dhisi doono waa qof noocee ah maxaan ka naqaanaa wallahi ninkan dee nin la yaqaano waaye ninkan waa nin aad iyo aad maaragtay ku fogaaday isla naceybka iyo weliba dadka soo galootiga ah wuxuu mar walba ku doodaa inuu wadanka netherland uu meel fiican gaarsiinayo dadka wuxuuna mar walba holdhig ku ah netherland ayaa dadka netherland iskale ayaana gacantooda kusoo celinaa marka ninkan uu caan caan ku yahay in uu necib yahay dadka islaamka ah weliba wuxuu marar badan ku goodi jiray intuusan hadda uusan xisbigiisa awood badan yeelan in haddii awood yeesho ama wadanka xisbigiisa u hogaamiyo inuu yeelan doono masaajidada sidoo kale iskoolaadka islami systemka ah uu xiri doono waxyaaba badan ayuu maaragtay aad u fara badan oo muslimiinta ka dhanka ah ayuu ninkan aad iyo aad u aaminsan yahay marka haddii la doortay oo doorashada ay dhacday maxaa xigi doona marka
waxaa xigi doonaa maadaama xisbigiisa oo maamidagta fog oo la yidhaahdo b f f ay kuraas badan ay haystaan waxaa la waxaa waddankan sharcigiisa uu tilmaamayaa in uu soo dhiso dowlad marka haddaas aqlibiyad ma haysto baarlamaanka kuraasta baarlamaanka oo laga rabo toddobaatan iyo shan in ka badan inuu haysto ma haysto marka hadda wuxuu haystaa soddon iyo sideed marka xisbiyada kale ee asaga ku aragtida ah ama u dhow ayaa laga rabaa inuu maaragtay uu la heshiis la galo kadibna maaragtay oo golihiisa wasiirada uu soo dhiso dowladda sbaisia waa gartay marka maadaama ninkan la sheego inuu aada uga soo horjeedo muslimiinta doorashadiisa maxay uga dhigan tahay dadka muslimiinta iyo soo galootiga oo soomaalidana ay ku jirto markii doorashadii shalay ee dhacday oo natiijooyinkii ugu horreeya soo baxeen ilaa iyo xalay dadku maaragtay sheeg aaday ula yaabeen oo maarata ma ofilinba in uu maaragtay ninkaas uu soo baxayo xisbigiisa run ahaantiina dadku maaragtay aaday aad ayay u walsan yihiin inuu khiir fil daris oo ah ninka hadda loo filayo inuu soo dhiso dowlad wadaag ah inuu maaragtay ku soo baxo xisbigiisa hogaanka waddanka dadka muslimiinta aad iyo aad ninkan maaragtay ay maaragtay ay u necab yihiin because ninkan mar walba islaam nacaybka ayaa ku fogaaday marka sidaas darteed muslimiintu waxay u tahay maaragtay arrin aan fiicnayn soo galootigana waa lamid ninka mar walba wuxuu ku doodaa ninkan in uu maaragtay waddanka uu maaragtay yaraynayo qulqulka tirada badan ee dadka muhaajiriinta ee waddanka soo gelaya sidaas darteed dadka soo galootiga ah iyo dadka maaragtay muslimiinta intaba maaragtay doorashadan uu ku soo baxay hogaanka xisbiga b v v ma ahayn mid wanaagsan